barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado shanta bisha sebteembar sannadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulle jaamac
waxyaabaha dhegaystayaal aan idinkugu hayno barnaamijkeenna maantana waxaa ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda duubista aroosyada magaalada magaalada boosaaso oo soo kordhiisay in ay riwaayado ku soo bandhigaan xafladaha kala duwan waxaana ka mid ah kuwa ka hadlaya dhaqanka iyo tahriibka riwaayad waxaa jirta dhaqan ka hadlayso miy iyo magaalo laydhaah riwaayad laydhaah magaalo joogxumo dadyagan hoteelada inta iska soo galaan aduu sida dhaqanxumada dadka uula macaamila waxaas riwaayad kale dadkan qaadadka iyo jaadkan iyo waxyaabaha magaranta wakhtiga iskaga rida daftarkayga riwaayad baan ka samaynay taariibta kale riwaayad baan ka samaynay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan waxyaabaha ay wakhtiga fasaxa ciidda dhallinyaradu uga faa'iidaystaan
waxyaalaha inta badan laga sheekaysta waxa weeye waa isboortigii hore iyo ciyaalnimadii iyo sidii loo bahalkarinayey waxyaalahaasa inta badan aan kuma dadaalanaa sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa sheegtay in ku dhowaad afar boqol oo qof oo ray daahiya ay ku dhinteen weeraro ismiidaamin ah ay kooxda boko xaraam ka fulisay dalalka cameruun iyo nigeria tan iyo bishii abril sannadkan tiradaas ayaa ah laba jibaar tirada dadkii dhintay shantii bil ee ka horreysay bishii abril sida ay sheegtay amnesty warbixinta ayaa waxa ay sidoo kale amnesty ku sheegtay in laba boqol saddex iyo labaatan qof oo ray daahi lagu dilay weerarada boko xaraam ee waddanka nigeria oo ay ku jiraan boqol shacab ah oo la dilay bishii agost oo keliya weerarkii ugu xumaa ee nigeria ayaa ahaa kii dhacay shan labaatankii julaay markaas oo afartan qof lagu dilay magaalada borno amnesty waxay sheegtay in tirada ay intaasi ka badan karto iyadoo ay jirto weeraro kale oo aan la soo warinin waddanka cameroon ayay dhici kartaa sida ay hayaddu leedahay in ugu yaraan boqol konton iyo sideed qof oo rayda lagu dilay soddon weeraro ismiidaamina oo dhacay tan iyo bishii abril
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dhiggiisa kuuriyada koonfureed moon jane in ayaa isku afgartay in xujooyinka lacagta ahaa ee hortaagnaa in gantaalaha difaaca ee maraykanku siinayay dalkaasi meesha laga saaro islamarkaasna ay wadajir uga shaqeeyaan sidii cunaqabateyn culus ay qaramada midoobay ugu soo rogi lahayd kuuriyada waqooyi madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jane in ayaa qaramada midoobay ka codsaday in kuuriyada waqooyi lagu soo rogo lagana hor istaago inay hesho shidaalka ay dibadda ka soo gadato islamarkaasna waxa ay shaqaalaha dowladdaasi sheegeen in codsigani uu gudbiyey madaxweynaha maalmihii u dambeeyey duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaa jira dhalinyaro ku shaqaysata xirfadda kala duwan iyagoo ka soo saara nolol maalmeedkooda waxaana ka mid ah kuwa noloshooda ka dabara jilista masraxiyadaha iyo duubista xafladaha aroosyada waxaana muddooyinkii u dambeeyey isa soo tarayay inay sii casriyeeyaan hanaanka ay shaqadaasi u qaban jireen dhalinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa soo kordhiyey inay xafladaha ku soo bandhigaan masraxiyado isugu jira madadaalo iyo wacyigelin wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa sida ay u sameeyaan iyo waxyaabaha ay kaga hadlaan masraxiyadahaasi ka waraystay muxiyudiin cabdirasaaq oo ka mid ah dhallinyarada xirfadaasi ku shaqaysata muxaydiin cabdirasaaq oo loo yaqaano qowdhan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku shaqaysta xirfadda duubista aroosyada isaga iyo weliba koox kale waxaa maalmihii ugu dambeeyey ay soo kordhiyeen inay xafladaha ay ku soo bandhigaan ruwaayado lagu muujinayo dhibaatada tahriibta iyo weliba dhaqanka soomaalida ruwaayadahaas ayay dhallinyaradaasi ku baahiyaan baraha bulshada muxaydiin ayaan weydiiyey marka hore inuu iga warramo shaqada uu ka qabto magaalada boosaaso shaqooyinkaan haynaa waxa weeye footo ku taala puntland gaar ahaan boosaaso een, aroosyada sida baadhiyadoo kale aroosyadoo kale een, sawiraantoo kale waxyaabahaas weeye footooyinkaasa joognaa marka een, aduu xafladaha markana looga yeedho ama shirarkaoo kale waxyaabahaasoo soo duubnaa qaybta midiga waaya qaab noocee loo duubaa marka kolba qoladii wax qabsanaysa meeshaas noogu timaada een, jubbo marka ama hoteela haddii loogu qabanayo kale aroos ah een, mixir hadduu dhacayo kale ama aroos caadiya abaan soo duubnaa kolba sidiina loo codsado waaya maxaa dhaqaalaha oo dadka laga qaadaa marka waxaan waa heshiis kolley wax u go-an maha moogta kolba waa si la iskula heshiiye weeye laakiin qiimaha ugu yar waxa weeye boqol labaatan boqol iyo soddon weeye maxaa ku doorateen marka inaad ruwaayado aad eh, ka dulmatashaan eh, dad aroosa oo faraxsan kolley iyaga farxaddooda markay dhammaato dadka waxaa jirta farxad unbaa farxad lagu loo dhex raacayaa moogtahay inaan ha ka qoslino caruuskii caruusadoo kale faamiliga marka goobtaa ku sugan inaan ka qoslino anaguna aan ka faa'iidaysano goobtaa nacamta aan isku soo shaacsaano dadka hadda waxyaabaha lagu wacdigeliyo waxaa ka mid a magartay fiideoyaashaas iyo dabaraha bulshada moogtahay marka inaad xalkaa kusoo bandhigta mooyaane de si kale waxba ku socon maayaan moogta waxii xumaana inaan bartaa kusoo sheegno waxyaabaha la diidayo een, guurka gaabiska een, sida layskula dhaqmo waxyaabahaas abaan kaga faa'iidaysan anaguna goobta oo la duubayo oo gacadii xigtadii baa joogaan midna waxa weeye dhallinyar wiilal iyo hablaba leh oo dee aduu een, isku yimaado oo ama iska dhigta xaflad iska dhigta oo kale sida dhallinyartu baadhi wax la yidhahyo kale waxyaabahaas xafladaha iska dhigta marka waa kala dugeen midna waa aroos weeye midna waa iska baadhi weeye marka saasay ku kala dugeen kolba waxa weeye dhallinyartana sidooda u qaadana arooskuna dhinaciisa hoteeladaas waxaas weeye Mm, haa waaya hadda waxaa bilowdeen idinkoo koox dhallinyaro ah in aad aroosyadii aad ka samaysaan eh, heeso iyo majaajilooyin iyo riwaayado aad eh, goobta dhexdeeda aad ka- eh, ka samaysaan ama aad kusoo bandhigtaan bal waxaa iga rab warantaa eh, riwaayadaha inaad eh, goobta arooska ku jilashaan eh, maxaa idinku kalifi wallaahi riya- riwaayadaha horta een, waxaan ugu kalifaanaka siyaabaha dadyooga kale aragtidooda ma ma garanaysaa sidaa dee haddaba aniga kuu sheegay waxaan anugu ku jirnaa markaste bulshadaiyo dhan baan ku kala dhex jirnaa waxyaabo badan baa nooga soifay hadday noqoto dadkan ismadadaalinaya hadday noqoto ee baadhiyada dhiganaya iyo dadkan waxaan isku qiyaasnay ma garanaysaa dee arooskaiyo markaste noloshooda hiigsiga sare gaadhsiinayabaa isku qiyaasnay ma ogtahay dadyooga marka raygooga haddaan cabirno midna waktigiibuu de iskala ciyaaraya iyagoo kan waktigii siduu ku dhammayn lahaa magaranaysa xaflad u dhiganaya ee baadhi iska dhiganaya nina waa kan dee arooskii hadda galay baa nacamtii noloshiisa hadda uu la jaanqaaday magaranaysa marka saa darteed anagu tan waxaan uga soo saarnay horta een, dhallinyartan baadhi ku baadhiga iskaga jirta abaan riwaayo badan ka soo saarnay riwaayadaasoo kale ah hadda dee dhallinyartii baadhigii hadda weyba kasoo gudbeen bo inay badaha ay isku sii daayaan oo waxay galaanba yurubtaaba ay iska hiigsadaan baa dhacda ma ogtahay marka riwaayad la yidhaha taariibta abaan kasoo saarnay hadda Eh, waaya marka laga yimaado inaad kusoo bandhigtaan eh, riwaayado ka tarjumaya tahriibta Eh, ma jiraan riwaayado kale oo ka hadlaya in aad goobta kusoo bandhigtaan oo kale dhaqankii hore ee soomaaliya u lahaan jirtay haa way jirtaa riwaayad waxaa jirta dhaqanka hadlayso miy iyo magaalo laydhaah ninba inta walaalkii uu cali leeyahay walaalkaaba wuxuu joogaa magaalada saa darteed hanti iyo waxaasuu haystaa marka inta xoolihiisi iyo reerkiisi iyo carruurtiisi lasoo dhaafiyo goorta magaalada la keenana bartaa lagaga dhaqaaqaa baa jirta riwaayad saasaan samaynay riwaayad layidhaha magaalo joogxumo dadyagan hoteelada intay iska soo galaan aduu sida een, dhaqanxumada dadka ula macaamila waxaas riwaayad kale dadkan qaada- qaadadka iyo jaadkan iyo waxyaabaha magaranaysa waqtiga la iskaga riday laftirkayga riwaayad baan ka samaynay taariibta kale riwaayad baan ka samaynay iyo qaar hadda naga qabiyo aan soo wadno insha allah dilaahidha Eh, dadku sidee u arkaan marka riwaayadaha aad kusoo bandhigaysaan ee goobaha aroosyada walaa dadku aad bay noo soo dhoweeyeen marka riwaayadaha iyaga waxaa daawadeen aad bay noo soo dhoweeyeen dee waxna sii dhiirigeliyo sii wada yidhaah mooyaane weli wax naga hor yimid ma hayno Eh, ilaa intay jeceshiin marka inaad sii wadaan adigo insha allah hadda weli wax niyajabi nagagama iman ama waxna dhaleecaya weli naguma iman marka rajadeedii waxa weeye inaan sii soconno aan kor u sii wadno insha allah dilaahidha dhalinyarada qaarkood ama wiilka iyo arooska iyo ehelka kasoo qayb galaa ee xafladda aad duubaysaan isla markaan riwaayadda aad kusoo bandhigaysaan sidee u arkaan dadka dadyagu de kole waa wax ku faraxsan kole haddaad waxaa dadka haddaana jojooben ma garanaysaa qofku hadduu ku yimaado waa qofka ugu faraxsan anaguna de kole sida iyadaba kiraalan iska nahay moogta marka labada qof anugu haddaan wada heshiino waa raacnaa meesha meesha macquulkaan ugu soo duubnaa hoteelada waaweyn hadday guri tahay guri baa ugu soo duubnaa marka qofku waxaan markasta waxaan jeclaysanaa isagoo marxabaysan inaan ka imano de faraxsan Ah, insha allah riwaayadaha marka aad dhigaysaan ee dadka malcagta heshiiska ee duubista ku jira mise waa qorshe idinku idin gaara mitaa waxaas waa wax anaga noo gaara haddana anagoo qaybtaas la socona dhalinyarta oo waxaana ka nafsad ahaantayda noo gaara wax halkaas la socota maaha shaqsi ahaan anakaas ka dhigana aad ayuu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo wareysanayay maxuyadiin cabdirasaaq oo ka mid a dhallinyarada ka shaqaysata aroosyada magaalada boosaaso
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a maalintii jimcihii ay ahayd markii guud ahaan dunida islaamka looga dabaaldegay ciidul adxa waxaana sida caadada ah dhacda maalmaha ciidda in howlaha caadiga ay bulshadu fasax ka galaan waxaana bulshada ka mid ah dhallinyarada kala gedisan ee ku dhaqan daafaha dunida haddaba maxay dhallinyaradaasi ay wakhtigooda uga faa'iidaystaan maalmaha fasaxa gaar ahaan dhallinyaradaasi ku dhaqan magaalada laascaanood ayuu waryahayaga magaaladaasi cabdikariin olol ka waraystay qaar ka mid ah oo weydiiyey waxyaabaha ay ku nastaan maalmahaas qaar ka mida dhallinyarada magaalada laascanood oo iyagu shaqeeya ayaan waxaan wax ka weydiiyey bal waxa ay ugu fadhido xilliga ciidda iyo fasaxyada dhowrka cisho ay galaan waa fursad weyn dee caawa oo kale waad dareemaysaa magaalada laascanood iyo ayaamihii ciidda ka bacdiba inay say u fadhiyaan maqaaxiyaha goobaha dalxiiska loo aadayo dadku u wada socdaan goobaha waxaa looga faa'idaystaa marka dhallinyarada shaqaysa ay uga faa'idaystaa inay faamiliyadoodii booqdaan in asxaabtoodii booqato in layscasumo in waxyaabo entertainmentia ama madadaala la sameeyo jimicsi la sameeyo kubadaha qaar ciyaaraan waxyaabahaasoo dhan baa looga faa'idaystaa waxaana dareemaynaa insha allahu farxad si shaqadii markaan ku laabanna ay dardargelin iyo dhiiri noogu noqoto bal ka waranka dhallinyar ahaan markaad adigu timaado goobta waxyaabaha maskaxdaada kusoo dhacaya waxaad isweydiinaysa oo kale bal ka sheeke marka waxaasoo dhan waxaad dareemaysaa waqti aada u qurux badanoo farxad leh baad dareemaysaa inaad asxaabtaada iyo faamiligaga la qaadatid haye adoo magacaa ku bilaabaya bal ka waran saaxiibkeen wuxuu inoo sheegay in fasaxaas iyo bal ka waran adigu aragtidaada bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdi khaliif oo ka mid a dhallinyarada ee magaalada laascaanood waxaan marka ugu horreysa salaamayaa dhammaan bahda v o a marka xigta waxaan fursaddan uga faa'iidaysanaya inaan halka salaamo dhammaan eheladeyda iyo qaraabadeyda meel kasta ay dunida ka joogaan runtii waa fasaxyada iyo wakhtiga la helo nasashada iidda ama maalmaha iidda waa jaanis runtii aada u fiican shakhsi walbao markaa ku howlanaa howl maalmeedkiisii ama shaqooyinkiisii gaarkaa uu ku jirana waa maalmo uu sugo maalmaha iiddu taasoo uga faa'iidaysto inuu la qaato farxad asxaabtiisa kala duwan qaybaha bulshada iyo waxyaabo markii hore uusan jaanis u heli jirinoo waxaad moodaa qofku marka uu shaqo ku jiro inuu yahay qof wuxuu qabanayo iyo wuxuu dhahayaaba ay u cadadan yihiin laakiin markii aad hesho time ama wakhti aad fasax u tahay inaad wax walba samayso waxay kuu sahlaysaa fursado badan oo naftaada farxad gelinaya waxaa la yidhahdaa mararka qaarkood dhallinyarada shaqaynaysa qaar baa shukaansiga galaa qaar baa ballamo ay lahaayeen gobollo kale u aada bal ka waran
runtii dee dhallinyaro iyo shukaansi horta waa wada socdaan marka ugu horreyso hadduu shaqo ku jiro iyo hadduusan shaqo ku jirinba wax kala hadhaya maaha laakiin de kolley waxaan u malaynayaa qofkii duruufi ku khasabta ee markaa qofka uu xidhiirka la leeyahay ama uu ku howlan yahay ay meel kale ka joogto maalmahan oo kale jaanis buu helayaa uu ku soo booqdo runtii arrin qariibana maaho waa shakhsi kastoo laga maqan yahay wuxuu samayn lahaa ayuu jaaniskan uu helay qofkaasi uga faa'iidaysanayaa shukaansiguna hadduusan wax ceeba ku jirin ceeb male baan u malaynaya cabdikariim
marka hore waan salaamayaa bahda v o a gaar ahaan cabdikariin olol wariyaha gobolka sool haddii aan fikir kusoo dhowaado su-aashaada cabdikariino waxaad moodaa inaan soo xasuusto markaan fasax yar galo berigii iskuulka hoose ama maxaan ku rahdaye brimariga iskuulka aan dhigan jiray oo maalinta jimcada iyo khamiista ay ahaayeen wax lagu sii xisaabtamo ayaan hadda fasaxa saasoo kale aan gaar ahaan anigu ugu xisaabtamaa wuxuuna ii yahay nasasho fiican iyo inaan faamiligayga booqdo inaan asxaabtayda is aragno inaan kubad ciyaari karo shaqooyinkayga gaarka ana aan qabsado maadaaman nin injineer ahay oo habeen markaa aan fasax helo inaan ama bartime ku shaqeeyo wax dhiseen garaysto ama aan shaqo kormeero muhiimad aada u weyn buu ii leeyahay waana ku farxaa runtii markaan helo fasax yaroo markaad dhallinyarada meelaha laysugu yimaado oo kale kafeega lagu caba iyo goobaha sheekooyinka ugu xisaab badan ee cabdicasiis u aad fasaxyadaasi kusoo qaadataan iyo aad laisweydiiyaa maxay ka mid tahay shaqala-aantii ma laissoo xusuusiyaa
may shaqala-aanta laysma soo xusuusiyo laakiin waxaa aada lassoo xusuusiyaa waayo waayo iyo wixii lasoo maray dhallinyaranimadii weli dhallinyaraan ahay laakiin childhoodkii waxaa loo yaqaano caruurnimadii iyo iskuulaadkii oo kale matana xalay oo kale dhallinyaro waxaan isugu nimi xitaa kuwa wariyaalaa ku jiray waxaan ka sheekaysanaynay dugsigii hoose macalinkii kugu dhibkaa madnaa rag baa waxay sheegeen macalin baan beri dhaweyd cafiyey tan yeeris malaha meelahaas aan colaad inaga dhexaysay iyo ka badan marka waxyaalaha inta badan laga sheekaysta waxa weeye waa isboortigii hore iyo ciyaalnimadii iyo sidii loo bahalkarinayay waxyaalahaasa inta badan aanu kuma dadaalanaa
dhegeystayaal halka aad kala socoteen warbixinta uu cabdikariin olo nooga soo diray laascanoodna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan maanka ayaad qancisay iyo fanaankii mursal muuse
maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray qalbi diqawiyo maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray qalbi diqawiyo
nafla qaybsi inaan bido waxa tahay u qalantee maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray qalbi diqawiyo mid qudhaydu raacno lagu hubo qadarino nafla qaybsi inaan bido waxa tahay u qalantee maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray qalbi diqawiyo sow jacaylan kuu qabo qaalado dhan kama jiro soo xusuusta qaarkeed kumaqudsho xidiidada maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray qalbi diqawiyo sow jacaylan kuu qabo qaalado dhan kama jiro soo xusuusta qaarkeed kumaqudsho xidiidad maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray qalbi diqawiyo maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray qalbi diqawiyo maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray qalbi diqawiyo qof ishaydu qabataan ugu arag qurxoontee maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray maankay qancisoon ku qoray qalbi diqawiyo qotonka jooga dumar ugu qorqoranto qof ishaydu qabataad ugu arag qurxoonte maankay handhisoon ku qoray maankay handhisoon ku qoray maankay handhisoon ku qoray qalbi diqawiyo yarta qowlka hadalkiiyo runqarin ka dhiga tahay jacaylkii luqiiriyo qosol iyo kawiinbe maankay hanqisoon ku qoray maankay hanqisoon ku qoray maankay hanqisoon ku qoray qalbi diqawiyo yarta qowlka hadalkiiyo runqarin ka dhiga tahay jacaylkii luqiiriyo qosol iyo kawiin maankay handhisoon ku qoray maankay handhisoon ku qoray maankay waa tahay maankay qanciso ku qoray iyo codka mursal muuse aanu halkaa ku dayno dhegaystayaal haatana kusoo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa la ciyaaray shalay ilaa iyo xalay kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka iyadoo sidoo kale caawa iyo galabta ay dhici doon kulmo kale kuwa la mid ah gruubka c ee yurub dhinaca isreebka waxaa azerbaijaan shan iyo gool ay kaga badisay kooxda san marino germany waxa ay ku durdurisay xulka waddanka norway lix gool iyo waxba ay kaga adkaatay halka north ireland jek republicna ay laba gool iyo waxba jek republic afka ciidda loo daray armeniya denmark ayaa wada dheelay afar gooli gool denmark ayaa ku awdronaatay rumeniya waxay guuldaro gooli waxba kala kulantay montenegro poland iyo kazakhistanna saddex gooli waxba poland ayaa guusha ku raacday ingiriiska ayaa laba gooli gool kaga adkaaday xulka waddanka slovakiya scotland waxay labaiyo eber ay afka ciidda u dartay malta halka luteniya oo marti u noqotay sloveniana lagu soo wadronaaday afar gool iyo waxba dhinaca iyo afrika libiya ayaa gool waxba kaga adkaatay geni halka cameroun iyo nigeriyana ay gool iyo gool isla galeen waxaa sidoo kale maanta la dheeli doonaa kulmo kale oo xiiso badan austria waxay la dheeli doontaa georgia ireland iyo serbiya ayaa ballansan moldova walls ayaa dheeli doonaa macedonia albania ayaa sidoo kale wada ciyaari doonaa israel waxay la dheeli doontaa talyaaniga halka spain iyo lichtenstein ay wada ballansan yihiin iceland iyo ukraine ayaa kulan kale oo la wada sugayo ah kosovo finland turkiga iyo waddanka croatia ayaa sidoo kale kulan kale oo xiiso badan wada dheeli doona dhinaca iyo qaaradda latin america bolivia waxay la ciyaari doontaa xulka waddanka chile colombia ayaa la ciyaari doonta xulka waddanka brazil ecuador iyo peru argentinana waxay martigelin doontaa xulka waddanka venezuela baragway iyo uruguay ayaa sidoo kale dheeli doona hondros iyo u s a ayaa sidoo kale ballansan isreebka konkaafka loo yaqaano costa rica mexico ayay la dheeli doontaa panama iyo trinanda tobaco ayaa sidoo kale wada ballansan oo dheeli doona dhinaca iyo asiana iiraan iyo syriya ayaa wada dheeli doona qatar iyo china uzbekistan iyo south korea ayaa sidoo kale wada ciyaari doona warar kale oo goosgoos haddaan dhegaystayaal idin dulmarno diogo simoni tababaraha kooxda kubadda cagta atletico madrid oo kooxo kale oo dhowr ah yurub ka tirsan ay raadinayeen ayaa heshiis cusub naadigiisa la gaadhay waxaana taasi ay meesha ka saaraysaa in ciyaartooygii hore naadiga inter milan oo lala xiriirinayo inuu tababaro u noqdo kooxdaasi in ay meesha ka baxdo qandaraaskiisa saddexda sano waxa uu ku sii joogi doonaa gegada vicente caldron ee naadigaasi ay ku ciyaarto barcelonana guddoomiyaheedu waxa uu leeyahay barcelona waxay noqon doontaa naadi ka awood badan siday ahayd iyadoo uusan neymar joogin waxaase uu dhaleeceeyey kooxaha manchester city iyo b s v oo uu sheegay in ay lacago aad u fara badan ku kharash garaynayaan ciyaartooy waxaana uu ku tilmaamay inay cadaalad darro tahay in kooxaha qaarkood ay taageeraan waddamo aad qani u ah oo aysan lacago intaas leeg iyagu aysan samaysan karin tani waxay imaanaysaa xilli ay baaritaano ku socdaan kooxaha manchester city iyo b s g oo ku aadan lacagaha ay kharash gareeyeen iyo kuwa ay heleen waxaana taasi ay ka dambaysay kadib markii barcelona lagaga iibsaday ciyaartooygooda naymar lacago ka badan laba boqol oo milyan oo yuro oo kooxda b s g waddanka faransiiska ka dhisan uu u hayaamay xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo diyaariyay lana socodsiinaya xubintii ciyaaraha halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegaystayaal haatanna awlaad jacayl iyo farxiyo kabayare dhegaysi habboon
sida ayrageel ilmaheedi lumay yanku ololaya uurkiyo qalbigu u ilmaynaya ohay ahay awla jacayl hiya allah igu simee ohay ahay awlaad jacayl ohay ahay awlaad jacayl hii ahaa allah igu simee ohay ahay awlaad jacayl hii ahaa allah igu simee sida ula dhabo oogiya ku yaal inaxareeo ubaxuu ka baxay ayadii tahee sida sida sida sida ula dhabo oogiya ku yaal inaxareeo ubaxuu ka baxay ayadii ohay ahay awlaad jacayl hiya allah igu simee ohay ahay awlaad jacayl hiya allah igu simee ohay ahay awlaad jacayl allah igu simee
waa tahay dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo dhallinyarada maanta ayaan kusoo gebagabaynaynaa heestaa macaan awlaad jacayl iyo codka halaasiga ah ee farxiya fiska tan iyo kulantadeena dambena waa jaamac buulo jaamac iyo jamaal axmed cusmaan oo idin leh ismaqal dambe oo xiisale
sida laba ilmo isku aababaan urfayoobiyo iimaan kalgacal isku agabsanaa ohay ahay awlaad tacayl kiya allah igu simee ohay ahay awlaad tacayl ahay awlaad tacayl